alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay salaaddii jumcada iyo waxyaalihii la xidhiidhay siiba khudbaddii jumcada wuxuui sheekhu wa an takuuna inay ahaato ayaa la sunneeyaa khudbaddu baliiqa mid xeel dheer mafhuuma oo la fahmaya qasiira oo gaaban walaa yaltafitu daymoon maayo yamiinan wa shimaalan bidix iyo midigtoona fii shayin wax minhaa khudbadda ka mid a wayactamidu waa cuskanaya calaa sayfin buu cuskanao casan ul iyo wanaxwi wixii la mid a wa yakuunu waxaanu noqonaya juluusuhu fadhigiisa baynahumaa labada khudbood dhexdooda u fadhiisaa naxwa suurati likhlaas suurat alikhlaas qadar laga akhrin karo ayuu markaa dhexdooda fadhiisanayaa wa idaa faraqa marka uu ka faaruqu dhammeeyo sharaca almu'adinu mu'adinki wuxuu gudagelayaa fi liqaamati aqiibidda ayuu gudagelayaa wabaadala alimaamu imaamkuna waa degdegayaa liyabluqa si u gaadho almixraaba mixraabka si u gaadho maca faraaqihi ka faaruqitaanka oo iqaamada ka faaruqay isna si uu halkaa u taagnaado wa yaqra'u wuxuu akrinayaa fi luulaa ragcadda hore aljumuca suurat ljumuca ayuu akhrin wa fi haaniyatina almunaafiqiin buu akhrin jahran kor ayaan u akhrinayaa waxau sheekhu leeyahay raximah اllahu tacaala waan takuuna waxaa la suneeya khudbaddu inay noqoto baliiqa mid xeel dheer inay noqoto ayaa la sunneeyaa oo fasiixo ah inay noqoto oo mafhuuma weliba la fahmayo oo aan markaa wax alfaad ghariiba iyo kuwa markaas aan la garanayna ku qornayn khudbad baliiqah oo xeel dheer oo fasiixa oo alfaad iyo markaa erayo la garanayo lagu yidhi ayaa sunnaa inay noqoto si ay markaa dadka waxa loogu talagalay markaa dee in wax loogu sheego wiiggaa in lagu waaniyo sahaydii markaa la siiyo wiiggaa soo socda lagaga saxayo wiiggii hore wixii dhacay markaa khudbad xeel dheer oo la fahmayo inay noqoto ayaa laga maarmaana qasiira oo weliba gaaban inay noqotaana waa lagama maarmaan oo yacni waa inuu markaa baliiqada alfaadda markaas fahanka ka fog iyo kuway markaa cuquushu markaa diidaysaba waa inuu ka dheeraadaa waana inay markaa mid mafhuumaah oo la fahmayo waa inay tahay waayo cali bn abi taalib hadalkiisii ayaa uha xadisu naasa bima yacrifuun dadka waxa uga waradaa waxay garanayaan ma waxaad jeceshin aliya rasuulkiisa in la beeniyo qasiira inay tahay mid gaaban ayaa la sunayaa marka xagga salaada loo eego salaada iyo khudbadda waa inay salaadu dheeraataa waayo xadiid uu warinaya imaamu muslim wuxuhi atiilu salaa dheeraya o aqsiru lkhudba khudbadana gaabiya waxaa kaloo xadiidka imaam muslim warinayo isagana uu tilmaamaya kaana salaatu nabiy sala allahu alay waslam qastaa khudbatuhu qastaa nabigaa salaadiisu dhexdhexaad bay ahayd khudbadiisuna markaas dhexdhexaad ayay ahaydoo markaa mid aad u dheerna may ahayn mid gaabanna may ahayne mid markaa meeldhexaada ayay ahayd waxaa kaloo isagana xadiidkii imaamu muslim isagana uu tilmaamayey in khudbadda oo gaabata iyo salaada ninka oo dheeraata mi'anatun ay tahay calaamad min fiqi rajul ninka fiqigiisa iyo aqoontiisa ayay markaa tusinaysaa khudbadaha kale iyaga aan jumcaha ahayn iyaga waa la yska dheeraysan karaa waayo xadiid imaam muslim warinayo waxa uu leeyahay abi zayd camar bin alakhdab ninka la yidhaahdaa nebiga ayaa subaxna tukiyey kasuu mimbarka furay oo khudbad bu akhriyay salaadii duhur ayaa xadiday si u waday waa soo degay oo waa tukaday haddana mimbarkiibuu fuulay khudbaddii ayuu noo akhriyey ilaa casar wuu soo galay haddana waa soo degay oo waa tukiyey haddana mimbarkiibuu furay ilaa cadceeddu ay dhacday markaa wuu waday buu yidhi fa ahbaranaa bima kaana bima huwa kaa'inu wixii ahaaday iyo waxa ahaan doona dhan maalintaa wuu nooga warramay buu yidhi waxa kaluu sheekhu uhi walaa yaltafitu yamiinan walaa shimaala fii shayin minhaa inaanu markaa kolle xaggan isu gediin kolle xaggan aanu isu gediine markaa inuu dadka muqaabilka inuu tooskaa u qaabilsanaado ayaa markaa wanaagsan iqbaalka iyo qaabilitaanka laakiin luqunta yargadaydeedu waxba markaas iyada dhibi kuma jirto walaa yaltafitu yamiinan wa shimaala fii shayin minhaa wax khudbadda ka mid oo dadka markaa uu ka jeesto ayada markaa taa samayn maayee inuu markaa dadka qaabilsanaado ayaa fiican si xadiidkii horeba inuu soo tilmaanay ee markaa saxiixa kaana nebiyu idaa khatabana nebigu markuu khudbad noo akhrinayo wejiga ayuuna soo qaabilin jiray annaguna wejiga ayaan qaabilin jirnay wayactamidu calaa saybin aw xasan wa naxwihi waxaan u cuskanayaa marka uu khudbadda akhrinayo ama sayf ama ul ama wixii markaas la mida ayuu markaa cuskanaya waxaanay taa u daliishadeen xadiid markaas ee abu daawuud uu warinayo sanadkiisana sheekh albani uu xasan ku tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam qaama fii khudbati ljumca muttakiyan calaa qawsin aw casaa nebigu inuu istaagay khudbad jumce isagoo cuskan qaansa ama ul ayuu markaa nebigu haystay weliba gacanta bidix inuu ku qabsado ayay markaa ku fiicantahy bay lahayd indiidda markaa waxyaalaha ay markaa dee ku horumartay inay markaa seefi ka mid ahayd ayay tusinaysaa bay lahayd wayakuunu juluusu baynahumaa labada khudba dhexdooda fadhiisigeeduna wuxuu noqonayaa naxwa suurati likhlaas qadar laga akhrin karo suurat likhlaas suuradda qul huwallaha qadar laga akhrin karo ayuu dhexdooda markaa fadhiisanaya istixbaaban waqiila wujuuban qaar waxay dhahdeen waajib qaarna waxay yidhahdeen sunne ayuu fadhiisanaya intaa uu markaa fadhiya muxuu samaynayaa miyuu akhrinayaa miyuu xusaya miyuu aamusayaa marka waxaa xadiid saxiixa oo markaas uu warinayo ibnu xibbaan fii saxiixi uu ku warinayo annahu sala allah alay slam kaana yaqra'u fiihaa qur-aan buu markaa iska akhrin jiray hadduu markaa ducaystana wax dhibi kuma jiraan wa idaa faraqa khudbaddii marka uu dhammeeyey imaamku sharaca almuadinu muadinku wuxuu gudagelayaa fi liqaamati aqiimidii ayuu gudagelayaa wa baadara alimaamu imaamkiina waa degdegayaayoo wuxuu ka soo degayaa mimbarkii liyabluqa si uu imaamku u gaadho almixraaba mixraabka si uu gaadhiyo meeshuu ku tukanayay maca faraaqihi ka faaruqidda uu muadinku ka faaruqa aqiimitaankaba isaguna waa inuu mixraabkii taagnaadaa waana sunne maxay markaa arrinkaana uga jeedaan waxay dhaheen muwaalaadkii iyo xidhiidhintii la doonaya salaadii khudbadda in la xidhiidhiyo si ay u xaqiiqowdo wa takfiifan cala alxaadiriina iyo kuwa xaadiriinta ee jooga fudaydin loo fudaydinayo awgeed ayuu markaasaa u samaynaya wayaqra'u fi lulaa fi ragcati lulaa wuxuu aqrinaa aljumuca wuxuu aqrinaya suurat ljumuca wa fi haaniyatina almunaafiqiin ayuu aqrinaya labadooduba iyaga oo dhammaystiran xadiid imaam muslim warinayo ayaa sida cabdillaahi ibnu cabaas baa laga warinaya ana nabiya kaana yaqra'u fi salaati ljumucati suurat ljumuca walmunaafiqiin ayuu akhrin jiray waxaa kale oo nabiga sala allahu calayh wasalam ayadana ka sugan sida xadiid imaam muslim warinayo nucmaan ibnu bashiir isagana laga warinayo inuu markaa akhrin jiray sabixismu rabbika alcalaa iyo hal ataaka xadiidu lghashiya labadaana waa akhrin jiro waa ka sugantay hadduu kuwa kala akhriyana wax dhibahi kuma sugnaa jahran weliba isagoo kor u qaadaya ayaa la sunniya oo qirada salaada jumcuhu waynay jahra noqotaa waana bilijmaac culimmadu waa isku waafaqsan yihiinoo wax khilaafi dhexdooda uma dhaxeeyo faslun waxa uu fasalkan inooga hadlayaa sheekhu aqsaasha iyo sunnayaasha la sunneeyey maydhiyaalka la sunneeyey jumcada iyo keyrkeed iyo waxoogay kale oo la xidhiidha oo la raacinayo oo khudbadii jumcada uun markaa iyo salaada jumcadiiyo yoomkeeda la xidhiidha yusanu waxaa loo sunneeya alguslu maydhasho ayaa loo sunneeya lixaadirihaa kii jumcada xaadiraya ee ka qaybgelayay wa qiila waxaa la likulli axadin qof kasta waa loo sunneeya wa waqtuhu waqtigiisuna min alfajri wuxuu ka bilaabmayaa waaga wa taqriibuhu dhowayntiisa in loo dhoweeyo min dahaabihi tegitaankiisa ayaa afdalu fiican ee fain cajaza hadduu kari waayna tayamama waa gebagabaysanayaa filasaxi asax haddii aynu qabanno waa gebagabaysanayaa waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala wa yusanu waxaa loo sunnayay algusu maydhasho lixaadirihaa qofkii doonayay jumcada inuu ka qayb galo ee xaadirayey waxaa loo sunneeyaa inuu maydho walow jumcadu bay waajib yaanay ku ahaanine qofku mar hadduu doonayo inuu ka qayb galo inuu maydho ayaa loo sunneeyaa taana waxay u deliishadeen xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan iyo asxaabu sunanka qaarkood ay warinayaan wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam idaa jaa axadukum ljumuca falyaqtasil midkiin hadduu doono jumcaha inuu tago ha maydha baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi xadiid kale oo isagana bayhaqi uu markaa warinayo ibnu cumar baa laga warinaya asalka xadiidkuna fi saxiixayn buu ku sugan yahay manata aljumucata min alrijaali wاnisa qofkii jumco tegaya rag iyo dumarba falyaqtasil wain lam yaatiha falaysa calayhi qusl qofkii aan tegayna maydhasho laguma leh kaas ayay markaa in qofkii tegayay uun loo sunaynayo kaas ayay markaa u daliishadeen in qofka tegaya uun loo suneeye maydhashada wa qiila waxaa la yidhi likulli axadin qof kasta waa loo sunneeyaa ama ha tegayo ama yaanu tegaynine waa loo sunneeyaa qofka sidii ciiddii oo kale oo macnaha waa maalintaa ayaa maydhiga markaa la sunneeyaayo maydhi ay markaa maalintu leedahay weeye iyo may salaadda ayaa loo maydhanaya wa qiila waxaa la yidhi likulli axadin qof kasta waa loo sunneeyaa maydhashadiisa waayo markaa xadiid fara badan ayaana ku soo aroortay oo aad iyo laxaad u adkaynaysa waxaa ka mid a xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee nebigu sala allahu calayhi wasalam i guslu ljumucati waajibun cala kulli muxtalim maydhashada jumcadu waajib bay ku tahay qof kasta oo muxtalim oo qaangaadhay waxaqu calى kuli muslimin an yaktasila fi sabcati ayaami yowma maydhiga jumcadu waajib u yahay qof kastoo qaangaadha xaq waxaa ku ah qof kastoo muslima inuu maydho toddobadii maalmoodba maalin nisaa-i ayaa markaa riwaayadiisa wuxuu korinayaa huwa yowmu ljumuca maalintaa xaqa loogu leeyahayna waa maalinta jumcada weeye marka waxyaalahay gaarka kala tahay weeye jumcadu salaadaha kale haddaba xadiidkii hore wuxuu tilmaamayey ida jaa axadukum اljumcata falyaqtasil waa amar amarna dee wuxuu ah lilwujuub hadduu amar yimaado waajibu asalkiisu ahaa xadiidkana waxa uu ku yimi quslu ljumucati waajibun cala kuli muxtalim innaguna waxaynu leenahay waa sunne waxay leeyihiin wujuubkaa waxa sarfinaya oo ka weecinaya ee inuu adag yahay un ku xambaarayeen laakiin waajibkii waajibkaa ka dhigaynin xadiid kale oo imaamu tirmidi uu warinayo sanadkiisana markaa albani uu ku tilmaamay tasiix inuu yahay wuxuuhi man tawada'a yowma aljumuca qofka weysaysta maalinta jumcada ee aan maydhanin fa biha wa nacimat wuxuu qaatay sunnihii ama ruksadii waana wanaagsanaatay waman iqtasala falquslu afdal qofkii maydhana maydhiga ayaa u fadli badan oo u wanaagsan buuri marka xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa in lagu gaabsan karo wayse keliyoon maalintaa laakiin maydhigu uu usii fadli badan yahay waxaa kaloo isagana ay jirta xadiid imaam muslim iyo ay warinayaan abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed baa warinaya nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi man tawada qofka weysaysta faxsana wudu'a waysada wanaajiya uma ata aljumuca jumcaha dabeetana taga fadanaa wastamaca wa ansata imaamka u dhowaada dhegaysta ee u dheg raariciya gufira lahu maa bayna wa bayna aljumuca isagiiyo jumcadii hore wuxuu udhexeeya waa loo dhaafayaa dembi ahaa wa ziyaadatu alaaata ayaamin iyo saddex maalmood oo dheeraada oo loogu daro haddaba wakhtigiisu halkuuka xillimu ka bilaabmaa wuxuu i wawaqtuu min alfajri wakhtigiisu wuxuu ka bilaabaa waaga dilaaciisa markaa waagu dilaaco ayuu ka bilaabmayaa inta ka horaysa iyada wakhtigiisii lama gaadhin taana waxay u daliishadeen xadiidka saxiixa ahee dibna inoogu iman doonaa nebigu uhi man iqtasala yowma aljumucati qofka maydha maalinta jumcada uma raaxa fi saacati aluulaa kadibna taga saacadda hore wuxuu ka dhigayay neef geela qof bixiyey oo kale idan markaa dee maalintii baa lagu xidhay maalintiina dee waxay ka bilaabmaysaa waaga waaga dilaacaysa maalintuuna ka bilaabantaa ila wixii ka horreeya waa habeen markaa xilli ka horraysa hadduu qofku maydho maydhigii jumcaha waa laga rabaa qiil baa wuxuu leeyay may nisfuleylkaba haddii la gaadho oo niska dambeba haddii la gaadho qofku maydho maydhigii jumcadu waa u jiraa wa taqriibuhu haddaba maydhashadaa in loo dhoweeyo min dahaabihi tegitaankiisa uu tegaya jumcada ayaa afdalu fadli badan goorta aad tegayso inaad ku dhowayso masalan tobankaas waxanuaad tegaysaa ama koob iyo tobanka ayaad tegaysaa xilligaa aad tegayso un inaad maydhato oo aad tegitaanka ku dhowayso ayaa fadli badan leannu maqsuudkii la doonayay ee markaa in dee qofku uu dhididkii iyo waxa la yaale wuxuu uraha o dhan iska tiro xilligaasaa markaa usii xeel dheer fa in cajaza hadduu qofkii kari waayo biyihii oo dee waa waayeyba ama yacni waanuba isticmaali karaynin biyo waa hayay tayamama waa gebagabaysanayaa filasaxe haddaan qabanno niyo maydhasho ayuu ku gebagabaysanayaa wuxuu niyoonayaa inuu ka gebagabaysanayo maydhigii jumcada si uu markaa fadligii u helo waxaanay la mid tahay bay leeyihin arrinkaasi maydhashada maydhashooyinka kale hadday qofka u suurtogeli waayaanba tayamum baa bedel ka noqonayay aanigaas waxaa ka hor jeeda wuxuu leeya laa yatayamamu ma gebagabaysanayo maxaa yeele maqsuudka maydhashada laga leeyahay waxay hayd isnadiifin iyo dee inuu urtii xumayd markaa iska tiro ayay ahayd dee gebagabaysina inuu markaa wax kugu sii kordhiyo iyo boodh iyo markaa siiga mooyaane waxba kuu tari maayo bay yidhahdeen marka waxba loogama baahna bay yidhahdeen gebagabaysi wa min almasnuuni maydhiyada sunaha waxaa ka mid ah guslulciidi ciidda maydhishadeeda waalkusuufi madoobaadka walistisqaa'i roobdoonta walikasrilmayiti maydka kii maydhay waalmajnuuni iyo kii waalla waalmuqma calayhi iyo kii la miirdooriyey idaa aafaaqaa marka ay miirsadaan waalkaafiri gaalkii idaa aslama markuu islaamo waaqsaalulxaji iyo xajka maydhiyaalkiisii waakaduhaa ka ugu adagina guslu qaaslilmayiti maydka ka maydhay maydhashadiisa weeye uma aljumucatu baa ku xigta wa cagsuhu ama wacakasahu sidaas wuu dabagediyey alqadiimu qadiim waa dabagediyey qultu waxaan nawowi haddaanay alqadiimu baa hunaa halkan adharu xoog badan warajaxahu lakharuuna culimada intoodii badnaydna kaasay rajaxeen wa axaadiiuhuna saxiixatun kaiira waa saxiixo way fara badantay walaysa liljadiidi xadiidun saxiixun uma sugnani wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu wa min almasnuuni maydhiyaalka sunnaha waxaa ka mida ee la suneeyey guslulciidi ciidda maydhashadeeda hadday ciiddii arafo tahay iyo hadday tii markaa ciiduladxa iyo hadday ciidulfidri kay tahayba walkusuuf iyo madoobaadkii cadaaadda iyo dayax midkay tahayba markay salaadeedii walistisqaa iyo roobdoontii maxaa yeelay waa meelay markaa dadku isugu imanayaan waxaa loo baahan yahay markaa isnadiifin si jumcada oo kale abwaabtoodana marka aynu marayno way ciiddu waa inoo imanaysaa madoobaadku waa inoo imanaya roobdoontu waa imanaysaa abwaabteeda ayaynu kaga hadli doonaa wuxuuhi walikaasililmayiti walguslu likaasililmayiti midna waxa weeye waxaa ka mida sunayaasha maydhayaalkaa sunnaha alguslu maydhashada liqaasililmayiti maydka kii maydhay u sugnaaday ama maydkaasi muslimaada mayuu ahaanin waaya xadiid uu warinaya abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan ayaa nabigu sala allahu alay sl xasana lagu tilmaamay man qasala mayitan falyaqtasil qofka mayd maydhaa ha maydho ha maydho waman xamalahu falyatawada qofkii qaadaana ee qaaditaankiisa ka qayb galaana ha weysaysta baa nabigu sala allahu alay slam yidhi weliba amar baa ku yimi oo ha maydha buu yidhi amarkaa waxaa waajibkii ka sarfiyey oo ka weeciyey baa la yidhi xadiid gale oo xaakim uu warinayo sanadkiisuna saxiix yahay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laysa calaykum min qusli mayitin guslun idaa qasaltumuuhu korkiinna mu ahaanin maydka ay maydkiinna aa maydheen darteed maydhi idinma saarna markaa maydkaa maydhaan maydhi idinma saarna macnaa waajiba baa looga jeedaa mid sunnaha inuu jiro dee waxaa inoo sheegay xadiidkaa kale laakiin mid waajiba ayaan jirin waxa kaloo ayana wagusluulmajnuuni maydhayaalka waxaa ka mida qofka waalan maydhashadiisa walmuqma calayhi iyo kii la miyir dooriyey idaa afaaqaa labada mid wadiba marka ay miyirsadaan inay maydhaan ayaa markaa la sudheeyaa oo waxay deliishadeen xagga miyir doorsoonka xadiid imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan caaisha laga warinaya nebiga markii uu geeriyoonayey inuu markaa miyir doorsoomay deedna soo miyiirsaday oo la yidhi dadkii miyay tukadeen rasuulilah wahum yantadiruuna yaarsabaa ku sugaya markaasuu yidhi baltashti yembiyo ii soo dhiga markaasaanu soo dhigay suu maydhe markaasuu doonay inuu kaco markaasu haddana la miyir doorso ilaa saddex jeer ayuu kolba saa u miyir doorsay oo biyaha loo keniy kolba u maydhanayay taasi waa iqmaagii iyo miyir doorsoogii dee junuunkuna waaba kasii awlaysanya baa la yidhi waa kasii awlaysanya midda labaad dee inay markaa wax ka yimaadeen iyo in kale wax jiraaba keena yaa war u haya walkaafir gaalkiina maydhi baa loo sunneeyaa idaa aslamaa gaalku markuu islaamana isagana waxaa loo sunneeyaa inuu maydho ayaa isagana loo sunneeyaa weynayn islaamka markaas la weynaynayo ila nijaas buu ahaa inta hore inama almushrikuuna najasun nijaas buu ahaa marka inkastoo nijaas macnawi ahay nijaas markaa jasadkiisa saaran aanay ahayn haddana dee nijaas iskamay daahirinayn waxba iskama hagaajinaynin ha maydho midda kale nabiga sala allahu alayh wasalam qays ibnu caasim wuu amray markii uu islaamay humaamata bnu uthaalna athaalna isagana sidaas leeg ayuu isagana u amray qays ibnu caasim abu daawuud ayaa xadiidkiisa markaasi warinaya sanadkiisuna waa saxiix waxa uu leeyahy nebiga ayaanu imi anigoo islaamnimo doonaya fa amaranii an akhtasila bimaa'in wa sidrin wuxuu nebigu faray markaa inaan biyo iyo qasil inaan ku soo maydho ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam faray humaama isaga maydhashada uu markaa la faray markuu islaamay ibnu khusayma markaa fii saxiixihi ku soo saaray faamara an yaktasila faاktasala wasallaa ragcatayn waa xadiid abu hurayra nabigu wuxuu faray inuu maydho waa soo maydhay laba ragcadood ayuu tukaday asalka xadiidkii waa fi saxiixayn buu ku sugan yahay laakiin isaga ayaa maydhay ayay haydo amarka inuu nebigu amray saxiixayna iyadoo kuma sugnaa laakiin inuu markaa isagu maydhay ayuunbaa ku sugan waaqsaalu lxaji xajka maydhiyaalkiisa ayaa iyaguna ka mida maydhiyaalka sumaha ah xaj baana insha allahu tacaala inoogu iman doonaan ayagoo markaa idil haddii a la yidhaha iyo mid walba wixii loo daliishaday haddaba maydhayaalkan keebaa ugu adag wuxu uhi waakaduhaa ka ugu adagi guslu khaasililmayiti maydka ka maydhay maydhashadiisaa ugu adag maydhayaalkaa waa qowlka jadiid haddaan qabanno maxaa yeelay maydhashada maydka ka maydhay maydka maydhidiisa in laga maydho dee inuu waajib yahay ayaaba la ysku khilaafay uma aljumucatu jumcaha ayaa ku xiga xagga fadliga iyo xagga adkaanta isagana waajibnimadiisa la ysku khilaafay waa qowlu ljadiid lilimaam shaafici waxakasahu lqadiimu qowlka qadiima lilimaam shaafici waa cagsiyo saa wuu kala daba rogay waxaanu yidhi akaduha guslu ljumuca uma guslu khaasililmayiti waxa ugu adag ee ugu fadliga badani waxa weeye ugu mudani waa maydhiga jumcada waxa ku soo xigaana waa maydhidda ka maydka maydhay qultu waxaan idhi buu markaa leeyahay nawowi alqadiimu hunaa adharu qadiim baa halkan xoog badan halkan wuxuu ugu qaydayaa madhabka waxaa la yidhaahdaa sagaal iyo toban mas'alo waxaan ahayn waxa ku xoog badan jadiidka oo la fatwooda laakiin sagaal iyo toban masalo ay kan iyo kuwa aynu soo marnayba ay ka mid yihiin lana sardiyo oo la tiriyo kutubtan markaa iminka dambe markay had iyo gooraale ka hadlayaan istilaaxaadka shaaficiyada way tiriyaan imaamu nawowina muqadamadan majmuuca sharxunawowiga sharxulmuhadabka wuu ku sardiyaa sagaal iyo toban kooba wuu ku xusaa sagaal iyo tobankaa masale ayuu qadiimun ku xoog badanyay inaa la yeela inta kale jadiidkaa ku xoog badan oo la fatwoodaana waanu kaba wada noqday baa la yidhaahdaa inkastay qolyo kale yidhahdaan maa min mas'ala yacni qadiim la fatwoonaya ilaa qowl jadiida ayaa jira ay qolyo kalena yidhahdaan markaas saa daraadeed buu leeyay alqadiimu hunaa adharu qadiimka halkan xoog badan wa rajaxahu akharuuna oo intii badnaydna culimada intoodii badnayd ee madhabkuna sidaasay rajaxeen waa xadiidu maylashada jumcada axaadiidta tilmaamaysaana saxiixatun mid saxiixa weeye kaiiratun mid fara badan weeye walaysa liljadiidi jadiid uma sugnaanin halkan xadiidun saxiixun xadiid saxiixo arrintaa tusinaya uma sugnaanin waxaa laga yaabaa markaa xadiidka man qasala mayitan falyaghtasil xadiidkaa markaa inaanu agtiisa ku ansixin ayaa markaa la arkaayo sheekhu aanu arkaynin inuu markaa saxiix yahay tirmidi baa xasan ku tilmaamay ibnu xibbaan baa markaa tasixiyey maawardi oo kale sixadiisa wuxuu uhi boqol iyo labaatan dariiq ayay markaa u sheegeen waxyaalo badan bay markaa fuqahadu maxaa lagaga murmayaa haddii la yidhaahdo oo maxaa murankan keenay haddii la yidhaahdo waxyaalo badan bay fardiyaan oy qadaraaday culimmadu soo arooriyaanay hadday taasi dhacdo hadday taasi dhacdo hadduu nin yidhaahdo iminka biyaha yar waxaan u dardaarmay nin sii dhimanaya iyo wuxu uhi waxaan u dardaarmay biyaha inuu ku maydho qofka ugu mudan maydhasho maanta waa maalin jumca dayse mid mayd soo maydhayna halkan uunse soo taagay mid kaleo isna jumcuhu sii socdo biyo yar waayana halkiiu soo taagay ayamaa la siinaya lagu hormarinaya baydadi halkanay markaa qusan leedahay dee qadiimna markaa mid buu siinaya jadiidna markaa mid buu siinaya marka hadalkan iyo murankan waxyaalahaasaa keeniyo waxyaalaha kale ku saragtoontay wa yusanu waxaana la sunneeyaa atabkiiru in loo kallaha ilayha in loo kallaha jumcadii ayaa la sunneeyaa maashiyan xaalu yahay isagoo lugaynaya bisakiinatin xasiloonin weliba ku soconaya wa an yashtaqila inuu isku shuqliyaa la sunneeyaa fii ariiqihi waddadiisa waxuduurihi waxaali xuduurihi iyo xilligaa markaas xaadirka iyo meeshaa joogaba qabla alkhudbati khudbada ka hor biqiraa'atin aw dikrin inuu isku shuqliyo ayaa la sunneeyaa waxau leeyahay sheekhu wa yusanu waxaa la sunneeya altabkiiru ilayha jumcada in xilli hore la tago oo loo degdego ayaa la sunneeyaa ciddii aan imaamkana ahayn cudurdaar qof lahoo kan lahaada ama sugidda ay ku adagtayna aanu ahayn imaamku isagu xilliga dambe inuu yimaadaa la sunneeyaa qofkii dee cudurdaar lehee ama xanuunsanaya ee aan sugi karaynina marka ay soo dhawaato inuu tago ayaa loo sunneeyaa laakiin imaamkana ciddii aan ahayn qof cudurdaar lana aan ahayn waxaa loo sunneeyaa inay ka lahaan si ay markaa majaalistiiyo meelihii markaa ay fadhiisanayeen ay ku tukanayaan ay usii qabsadaan salaadana ay u sugaan waxaana arrinkaa loo daliishaday xadiidka uu warinayo imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya abu hurayre ayaa laga warinaya nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi albaab kasta oo albaabada masaajidka ka mida malaa'ikatu yaktubuuna alwal falwal malaa'iga ayaa ka soo xaadiraysa oo isu soo taagaysa oo qoraya qofba qofuu ka horreeyo masaajidka soo galo waman iktasala usla yowma aljumucati ghusla aljinaaba qofka markaa maydha maalinta jumcada maydhashadii jinaabada laga maydhan jiray oo kale uma raaxa fi saacati aluulaa deedna saacadda hore iyo xilliga hore tagaa fakaannamaa qaraba badana neef geela qof dhoweeye oo sadaqaystay buu ka dhigan yahy saacadda labaad ka tagaa qof neef loo abixiyey buu ka dhigan yahy qofka saacadda saddexaad tagaa wan geesare qof bixiyo kaloo ka dhigan yahy qofka saacadda afraad taga diyaagad qof bixiyey buu ka mid yahay qofka saacadda shanaad taga qof xabad beeda bixiyey ayuu ka dhigan yahay hadduu imaamku soo galo oo uu yimaadana xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna dikraa qofkii xilligaa ka dambeeya liiskaasi waa ka xidhmay liiskaasi waa ka xidhmay mar hadduu imaamku soo galo malaa'igtina waa soo xaroonaysaa khudbadda iyo dikrigaasay markaa ka soo qayb gelaysaa idan markaa in loo kalaho oo weliba aad liiska xagga hore ka gasho calalaqal haddii ay wax kale ku suurtogeli waayaan bal kollay inaanu liisku kaa xidhmin ayuunbaa markaa muhiima riwaayada isagu nasaa-igu leeyahay oo iyadana sanadkeedu saxiix yahay lix bay iyadu ka dhigaysaa oo qofka markaa jumcada taga xilliga u horaysa qof neef geela bixiyo kalu noqonaya ka kale ku xigaana qof baa neef loo hadiyeeyey ka ku xigaana qof neef loo arya hadiyeeyey ka ku xigaana batashi xuurbadeed mid markaas bixiye oo kale ayuu noqonaya ka ku xigaana diyaagad mid bixiye ka ku xigaana mid bixiye beer markaa batada ama iwasada ayaa markaa riwaayada nisaa'iga ku jirta saacadduna markaa saacaadkan falakiga culimada qaarkood baa ku tilmaamay laakiin looma jeedo eh waxa weeye un waa mutlaqulwaqti unbaa loo jeedaa in markaa loo kala horeeyo ayuunbaa markaa loo jeedaa waktigana markaasaa loo qaybiye lixdaa loo qaybiyo dabeetana shantaa loo qaybiyo ama lixdaasoo sia khudbadii jumca lou loogu markaa iyo salaaddii jumcada loogu kallaho oo xilli hore loo tago waana dee wixii salaada subax markaa ka dambeeya ayuunbay markaa ka bilaabmayaan wakhtigaasina wasaacatu min tuluuci alfajri saadiq maalinta sharcan dee xilligaas ayaa ugu horeeya maashiyan weliba isagoo soconaya wayustaxabu an yaatiya ilayhaa maashiyan isagoo soconaya hadduu karayo oo aanay markaa dhibaynin wayustaxabu an yaatiya ilayhaa maashiyan waxaa kaloo la suneeyaa inuu tago isagoo lugaynaya hadduu awoodu leeyahay inaad iska sii lugaysaa wanaagsan haddii oo aanad waxba sii fuulin ee aad lugtaada ku tagto haddiise qofku dee ama ay ka dheer tahay ama waa uu xanuunsanaya oonu awoodaynin waxba iska sii fuuli karaa dhibi kuma jirto waayo xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed baa warinaya bisanadin saxiixin nabigu wuxu uhi man hasala yowma aljumucati waqtasala ninka islaantiisina u maydha isna maydha macnaha dee habeenkii markaa inay u maydhato u baahiyey ee isaguna maydha wabakara wabtakara degdega una yani haleelada khudbadda qaybteedii hore wabtakara ama yani bakara wabtakara waa isla degdega uun wamashaa socda iska lugeeyo walam yarkab aan waxbana sii fuulin sii raacin wadaraa min alimaami imaamkana u dhowaada fastamaca dhegaysta walam yalqu lagwina aan la imanin kaana lahu bikulli khudwa tallaabo kastuu qaaday waxa ugu sugnaaday camalu sana camal sanad la qabto ajrigii soomkeeda iyo qiyaamkeeda ayuu qofku ku helayaa hadduu intaa arrimood aynu sheegnay uu sameeyo marka waxaynu ka wadnaa waa masha walam yarkab lugeeya ee aan waxba fuulinba weliba xadiidku yidhi yacni socodku inaan macno looga jeedinuun xaggeeda in loo kaco eh mudiyi inaan looga jeedin lug in looga jeedo ayuuna tusinaya bisakiina weliba inuu xasilooni ku socdo ayaa markaa la sunneeyayoo si xasilooni ah uu u socdo jumco iyo kayrkeedbana qofku marka uu salaada tegayo inuu markaa xasilooni uu ku taga ayaa wanaagsan waxay dhaheen waa haddii aanu wakhtigu cidhiidhi ahayn haddii wakhtigu cidhiidhi kaa galo tisacii waajib ku noqon inaad markaa durdurisood oradaa si aad uga gaadho waajib bay noqonaysaa laakiin mar haddaan cidhiiri waktina ku haynin inaad si deganaanaya habi ay isaga socoto ayaa wanaagsan waya xadiidka saxiixa nabigu muxuu yidhi ida ataytum asalaa markaad salaada tegaysaan falaa taatuuha waantum tascawn idinkoo ordaya ha tegina waatuuha wacalaykum sakiina taga iyadoo xasilooni korkiinna ay tahay ayse xadiid noo iman doonaaba uu tilmaamaya midkiin salaad buu ku jiraa maadaama salaad taxbiis ama yacni intaad u soo socotaba ee aad markaa salaaddii kusoo socoto qof markaa salaad ku jira oo kale ayaad ka dhigan tahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascaw ilaa dikri illaahi marka waa taga ee macnaheedu durduriyo orda ma ahe waa xaggeeda u kaca weeye waan yashtaila waxaa la sunneeyaa inuu isku mashquuliyo fii طariiqihi intuu waddada sii hayo ou sii socdo wa xuduurihi qabla اlkhudba iyo xuduurkiisa iyo joogitaankiisa khudbadda ka hor intaan khudbaddu bilaabmin inuu isku shuqliyaa la sunneeyaa biqira'atin aw dikrin qiraa'aya akhrin qur-aanka u akhriyo ama xus ilaahay inuu isku shuqliyo ayaa wanaagsan waayo xadiid waxay daliishadeen imaamu lbukhaari warinaya iyo muslim abu hurayra laga warinaya nebigu sala allahu alayh waslm wuxu uhi in almalaa'ikatu tusalli cala axadikum midkiin malaa'igtu waa ku sallidaa maadaama fii majlisihi intuu majliskiisaa ku sugan yahay uu ku tukaday waxay odhanaysaa allahuma اkfir lahu allahuma arxamhu ilaahay oo u dembi dhaaf ilahay u naxariisa maa lam yuxdit intaanu markaa xadain waina axadakum fii salaatin maadaamati salaatu taxbisu midkiina salaad ayuu ku sugan yahay intay salaadaasi markaas xabisayso markaa mar haddii la yidhi qofka musalliga ahi waxa weeye arrinkiisu inuu isku mashquuliyo dee dikri iyo iyo xus walaa yatakhaطa kana tallaabsan maayo qooraha dadkan ka tallaabsan maayo walaa yatakhaطa ka tallaabsan maayo dadka qoorahooda waya xadiid ibnu xibbaan iyo xaakim ay warinayaan sanadkiisana la tasxiixiyey nebigu wuxuu arkay rajulan yatakhaطa riqaaba annaasi dadka qoorahooda ka tallaabsanayo kolba qof lugta ka dulaalinayo hore u soo socda ayuu arkay fa qaala lahu wuxuu ku uhi ijlis faqad aadayta wa aanayta waar fadhiise buu yidhi waad dhibtay oo waad dib dhacdee intaad dibdhac samaysay ayaad haddana ku darsatay inaad dadkiina dhibto ee halka mar haddaad dib dhacday adiga xaqaagu waxa weeye halka aad soo gaadhay inaad ku tukato waxay ka soo reebaan imaamku masalan haddii aanu dee meel dhow uu ka soo gala lahayn inuu markaa soo dhex jeexi karo isagu waa u furan tahay sufuufdii hore hadday banbannaan tahay oo dadku xaggii dambe ay buuxiyaanna oo sufuuf hore ay bannaan tahayna lahu lxaq inuu markaa jeexo waayo iyagaa gabadfal sameeyey mar hadday sufuufdii hore buuxin waayeen iyaga ayaa gabadfal sameeyey waa la dhaafi karaa wa an yatazayana inuu isqurxiyaa la sunneeyaa biaxsani hiyaabihi marihiisa kugu wanaagsan wa tiibin iyo tiib markaa inuu isku udgiyo ama isku qurxiyo ayaa la sunneeyaa wa isaalati adufuri cidyaha markaa inuu iska suuliyo wa riixi iyo urti iyo shiirti ayaa wanaagsan qultu waxaan nawowi haddaan ahay wa an yaqra'a alkahfa inuu akhriyo ayaa la sunneeya suurat lkahfi yowmaha wa laylataha habeenkeeda iyo maalinteeda wayugsir adducaa'a ducada inuu badsado ayaa la sunneeya iyo wsalaata calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ku saliidda rasuulka ilahi lagu saliyayo wuxuu sheekhu yihi wayan yatazayana waxaa la sunneeyaa qofkii inuu isqurxiyo biaxsani hiyaabihi marihiisa kuwa ugu wanaagsan inuu isku qurxiyo ayaa la sunneeyaa waayo waxay u daliishadeen arrintaa xadiid ibnu xibbaan iyo xaakim baa warinaya sanadkiisana waa saxiix wuxuu nebigu sala allahu alayh abi saciid alkhudri iyo abu hureyra laga warinaya nebigu wuxu uhi man iqtasala yowma aljumca maalinta jumcada qofka maydha wa labisa min axsani hiyaabihi maryihiisa kuwa ugu fiicanna xidha wa masa min tiibin idaa kaana cindah cadarna markaa ismariya taabta hadduu agtiisa iyagu hayo uma ata aljumca jumca jumcaana taga walam yatakhaطa acnaaqa annaasi dadka qorahoodana aan ka taltallaabsanin uma sallaa maa kataba allaahu wixii ilaahay u qoray dabeetana uu tukado uma ansata idaa kharaja alimaamu xata yafruqa min salaati deetna aamuse ee dhegaysta ilaa intuu imaamku salaada dhammaynayo kaana kafaarata lima baynahu wa bayna aljumucati alatii qablaha waxay u noqonaysaa arrinkaasi mid lagaga dhaafo dembiyadii yaryaraa ee dhacay jumcadii hore iyo tan la joogo maryahana waxaa ugu wanaagsan kuwa cad waayo xadiidka isagana imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo axmed ay warinayaan bisanadin saxiixin ay ku warinayaan wuxuu dhi albasuu min hiyaabikum albayaada maryihiinna waxa ka xidhataan kuwa cad fa inahaa khayru hiyaabikum maryihiinna kuwa cadcad baa ugu khayr badan wakafinuu fiiha mawtaakum kuwiina dhintayna ku kanfa ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi kaas ayaa loo deliishaday waxaa kaloo lase waisaalatu dufuri ciddihii hadday dheeraadaan iyo timihii iyo markaa inuu iska suuliyo ayaa markaa la sunneeya waayo ee watiibin ayaa markaa biaxsani hiyaabihi watiibun ayaa markaa la sunneeya ama biaxsani tiibin watiibun baa la suneeya in tasiya biaxsani watiibun baa la sunneeya si aynu markaa xadiidka aynu soo sheegnay ayaa markaa tiibkana markaa tilmaamaya xadiid kaloo muslim warinaya abi saciid alkhudriy quslu ljumcati calaa kulli muxtalim baa nebigu yidhi wasiwaagu wa yamasa min aibi maa qadara calayhi iibna wuxuu ka soo marsan wuxuu karo walow iibkii markaa islaamtaba ha aada hadduu wax kala waayeen waisaalat dufuri wariixi waxaa kaloo la suneeya inuu ciddiyihii iska tiro iska suuliyo iska jaro wariixii iyo urtii iyo shiirtii inuu markaa iska jaro ayaa la suneeya liannu dee ciddiyahani hadday ku dheeraanna wasakhdii baa u hoos gelaysaa urahaasina waa meel markaa dadka ay isugu imanayaanoo inaad markaas dadkuna aanay ku dhibsan hadday dadka ku dhibsadaanna malaa'igtuna tatahadaa mimaa yatahadaa minhu banu aadam bani aadamku wuxuu dhibsaa malaa'igtuna waa sii dhibsaa dadkiina waa dhibaysaa malaigtiina waa dhibaysaa in markaa sigaarkii iyo toontii iyo wixii noocaasana la yska ilaaliyo ayaa markaa wanaagsan wisaalati dufuuri wariixi weliba waxay dhahaan culimmadu cidiyaha iyo jidhkiisa qofku wuxuu ka jaro inuu markaas aaso ayaa wanaagsan ariqudni iyo bayhaqi iyo xadiidu ay bayhaqina shucabuliimaanka ku warinayo ayaa markaa mayl bintu mashrax alashcari haweenaydaasa waxay leedahay aabbahay oo asxaabtii nebiga kaga qasa adfaarahu fajamacaha ciddiyuu guray dabeetana waa ururiyey uma dafanaha kaasuu aasay haakadaa ra'aytu nabiya sala alla alay slam yafcal sidaasaan arkay isaga oo samaynaya buui xadiidka sanadkiisa waa la daciifiyey laakiin akhradaasay markaa isaga deliishadaan weliba markaa inaanay kuguna dhaafin sida xadiidkii muslim warinayo inay afartan kugu dhaafin ayaa wanaagsan inaad wiyaagii markaa waxaasoo dhan iska nadiifisaa timayowgaasoo dhan waa fiicanyina qadta lanaa fi dalika anlaa natruka aksara min arbaciina leyla afartan habeen wax ka badan inaanay nagu holin ayaa nebigu noo waktiyey waa ka xadiidku ahaa qultu waxaan nawaawi haddaanay waa ziyaadooyinkiisii wa an yaqra'a waxaa la suneeya inuu akhriya alkafa suurat alkafi inuu akhriyaa la sunneeyaa yowmahaa wa laylatahaa maalinta jumcaha iyo habeenka jumcadaba inuu akhriya ayaa la sunneeyaa waya xadiid uu warinayo imaamu alxaakim mustadrag cala saxiixayn uu ku warinayo sheekh albanina markaa uu sanadkiisa tasiixiyey tarkiib wa tariib ayuu ku tasiixinaya wa an yaqra'a waxaa ku soo arooray man qara'a alkahfa fii yowmi اljumca qofka akhriyaa kahfi suuratu kahfi maalin jumcaa adaa lahu min annuuri maa bayna aljumcatayn waxaa u ifaya nuurka xaggiisa labada jumco dhexdooda nuur ayaa markaa u iftiimaya habeenkana daarami iyo bayhaqi ayaa isagana warinaya xadiidkana markaa sheekh albani isagana waa tasiixiyey wuxuu leeyahay man qara'ahaa laylata aljumca habeen jumcaha qofka akhriya ada'a lahu min annuuri maa bayn wa bayna albeyt alcatiiq bayt alcatiiq iyo isaga markaas inta udhaxaysa nuur markaas leeg ayaa markaa halkaa qofka uga ifaya qofka habeenkeedana markaa akhriya marka habeenkiiya maalintiiba markaa isaga ilaa kacbadii masjid xaraamka intaa in leeg ayaa markaa nuur uga ifaya markaa sidaasaa markaa loo suneeya oo xadiidaa ku soo arartay waa ansaxday habeenkiiya maalintiiba markaa inuu qofku hal mar akhristo ayaa wanaagsan wa yugsir adducaa ducada inuu badiyo ayaa markaa qofku la suneeyaa maalinteeda iyo habeenkeedaaba maalinta dee si uu markaa saacatulijaabaha uu ula kulmo waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam maalinta jumcada ayuu sheegay waxaanu idhi fiihi saacatun laa yuwaafiquha cabdun muslim waxa ku sugan saacad aan waafaqaynin addoon muslima isagoo qaa'ima hoo taagan yusallii tukanaya yas'alu llaha tacaala shay-an ilaahay wax weydiisanaya ilaa acطaahu iyaahu wa ashaara biyadihi yuqalliluhaa wuxuu weydiisanaya ilaahay waa siinaya addoonkaa haddii la helo welibana nebigu waa ishaaray isagoo yaraynaya yacni wakhti yar oo kooban weeyaan buu yidhi waana aqwaasha culimmadu iyo halay ku tilmaameen aad bay u badan tahay sida markaa laylatulqadriga oo kale ayay markaa aqwaasha saacaddaa ku soo artay aaday u badiyeen xadiidka markaa imaamu muslim uu warinaya abi muusa alashcariy laga warinaya hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an yaqdiya salaa waxa weeye inta imaamkuu ka fadhiisto khudbadda ilaa inta salaada laga dhammaystirayo riwaayo kaloo markaa saacadda ugu dambaysa isaguna tilmaamayeyna waa jiraa si xadiidka abu daawuud iyo nisaa'i ay warinayaan oo sanadkiisuna markaa saxiix yahay yowm aljumcati ida cashara saaca fiihi saaca baa ku sugan laa yuujadu fiiha muslimun yas'alu laha shay-an yacni saacad baa ku sugan maalinta aan la helaynin qof muslima oo ilahay wax weydiisanaya ilaa actaahu iyaahu waa siinaya aakhiru saacatin bacda alcasr an saacadda ugu dambaysay casarka marka inay guurguurto ayaa dhici karta oo ay markaa maalin wakti noqoto maalin kalena wakti kale ay noqoto sida laylatulqadrigaba ayadaba la yidhi marka inuu qofku badsado habeenka iyo maalintaba hadduu markaa wado dee wuu la kulmi un wsalaata calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ku salligiisana inuu badso wayughiru salaata calaa rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilahay ku salligiisana waa inuu badsadaa maalinteeda iyo habeenkeedaba waayo xadiid uu warinayo abu daawuud iyo nisaa-i ibnu maaja iyo daarami bisanadin صaxiixin wuxuu nebigu salى اllahu alayhi wasalam yidhi ina min afdali ayaamikum ywma اljumca maalmihiina kuwa ugu fadli badan maalinta jumcada ka mid a faakiruu calaya min asalaati fiih waxaa badsataan salliga ad igu salliyaysaan fa ina salaatahu macruudatun calaya salaadiina waa laysoo bandhigayaa siday riwaayadii kale tilmaamaysa malaa'ig sayaaxiina ayaa jira oo markaa dhulka wareega oo ummadayda markaa salaanta iga soo gaarsiinaya salaamtaba ayaa jira xadiid kale oo isagana uu warinayo imaamulbayhaqi waa sunanulkubraaga ku warinaya sanadkiisuna waa xasan xadiidka wuxuu yidhi nebigu aksiruu calaya min asalaati laylata aljumucati wa yowma aljumuca badsada salliga ay igu salliyaysaa habeenka jumcada iyo maalinta jumcada faman sallaa calaya salaatan sala allahu calayh biha cashara ilaahay toban jeer ayuu igu sallinaya markii nebi maxamed la weydiiye la yidhi sideenu kuugu sallimaana quuluu buu yidhi waxaad tiraa allahuma salli calaa muxamadin wcala ali muxamedin kama sallayta calaa ibraahim wcala ali ibraahima fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid wbaarik allahuma cala muxamed wcala ali muxamedin siiqada ibraahimiyada ee macruufkaynu naqaana ayuu nebigu u sheegay culimmaduna yacni waxay tihi allahuma salli wasallim calaa muxamedin qofka yidhaahdaa inuu amarkii aayadda ay tilmaamaysay uu ka soo baxay shallaad iyo qayliya markaa butor ma aha salliga nebigu ee waa sidaa nebi maxamed yidhi iigu salliya weeye wayaxrumu waxaa ka xaraana calaa diljumucati kii jumca u saaxiibka ahaa waxaa ka xaraana atashaaqulu inuu isku shuqliyo bilbayci wagayrihi bacda shuruuci fi laadaani intii la gudagalay bayna yaday lkhatiibi laga aadaamayey ee fain baacadubiya saxa waa ansaxayaa wayukrahu waana la karaayeystaa qabla alaadaani aadaanka hortii bacda zawaali waa la karaysta wallahu aclam waxau uhi sheekhu wa yaxrumu cala diljumucati waxaa ka xaaraana qofkii jumca u saaxiibka ahaa qofkay jumcadu ku waajibaysay qofkii qaangaarkaaye caqliga lahaaye nagaaye labaaye aan xanuunsanaynin diljumcuwa kaa waxaa xaaraan ka ah atashaaqulu inuu isku shuqliyo bilbayci ibiya wagayrihi wax kale hadday caqdi tahay iyo heshiiska hadday guur tahay hadday sanaaciyo farsamo kala tahay waxaa la yaaliyo wuxuu tegiddaa salaada jumce loo dhawaaqayo uu kaga mashquulaya xaaraan weeye waana goorma bacda shuruuci fi laadaani bayna yaday alkhatiib jumcadu waa tii laba aadaan lahayd aadaan hore oo dhexe iyo aadaankaa marka imaamku uu khudbadda dadka salaamee uu fadhiisto sidan inagaba iminka inoo caadiga ah aadaankaa khadiibka hortiisa laga aadaamayo mar haddii la gudagalo waa xaaraan iib iyo wax allayaaliyo wixii kale laga mashquulaya qofkii ay waajiba ku ahayd waayo aayadda qur-aanka ahayd waxayd idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllahi wadaru lbayc waaliya nebi rumeeyew haddii la dhawaaqa salaada maalinta jumcada dikriga ilaah iyo xuskiisa oo khudbadaasoo dhegaysigeeda ee jumcada xaggeeda u kaca wadaru lbayc iibkana ka taga iibka yacni maxaa loo diidaya dee waa laga mashquulaya waxaa la yaaliya wixii kale laga mashquulano markaa waa la mid oo way uga qiyaasteen ayaguna waa la mid macaqdi adam wax kala ha ahaadee markaa weliba amar iyo nahy taga oo halkaa taga hana ka mashquulina baa la yidhi sida loo adkaynayo haddaba waxaa la yidhi dadka wixii loo diiday unbaa lagu sallidaye fain baaca hadduu iibiyo kii buu ka xaaraan noqday baa iibiyey saxa iibkiisaasi waa ansaxaya cuquudda kalena waa ansaxaysaa maxaa yeelay nahyigani daatada shaygan u noqon maayo oo sidaa haddii markaa khamri iyo waxaan habboonayn la iibiyey oo kale nahyigu daatadiisa u noqonaya maaha eh nahyigu arrin caqdiga ka baxsan ayuu u noqonayaa oo ansixitaankii ma diidayo waxay ka dhigan tahay baloodaa dhacday baloodaa dhacday adigoo ku tukaday oo kale yacani salaaddii waa ka ansaxaysaa laakiin dee ajri ku yeelan maysid bay dhahaan culimmadu macnaha dee wax ka baxsan baa lagu dayay laakiin salaada lafdeeda markaa nahyigu u noqon maayo saa daraaddi bu hi waa ansaxay culamada qaarkood sida sheekh maxamed saalax aluthaymiin oo kale yani alusul min cilmi usuulkiisa iyo kutubtiisa o dhan waxa uu tilmaamay ama xanaabiladu waan filaya ina iyaduna la qabtay inaanu iibkaasi guntamayno oon ansaxaynin iyo wixii la galayba idan marka ay waajib noqonayso adna lacagtii inaad iska celiso qofkiina alaabtii inuu celiyo waayo waxaan sharci ahayn baa ku kala qaadateen lacagta haystaana waa lacag ninkii lahaa weji xaaraana kaaga soo gashay isna alaabtaadii weji aan bannaanayn buu ku haystaa ina sida lacagtiisoo celiy adna lacagtaadii doono ilaahay baa yidhi faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah marse haddii salaada la dhammaystiro yani dhulka ku faafa ilaahay fadligiisana raadsada xolada muslimiinta ee ku dhaqmi jirtay dee sharcigiiyo diinta in badan baa tilmaantay yani xiliyadaa qofka intuu xilligaa hore iska soo xidho bayca mushtarkiisa ee xilligaa salaada laga soo baxa dabeetana wixiisa soo dhigaa faa'iidooyin fara badan bay sheegeen anu waxaan garanayaa nin sheekh oo dee berigii intayna aanaan ka qaxinaya dheer wixii ka horraysay diintuba inagu yarayn masaajidaa wada buuxaa way wada madhnaayeen wax yar baa ka tukan jiray dadkaba ayaa nin baa hodheel ku haystay halkaa magaalada dhexdeedu ku haystay nin aan saaxiib nahaybo wuxuuhi markaa salaada lagu soo dhow yahay ayaan xidhaa buuli marka qof un baanu kaga tagnaayo meesha si ilaaliya boqol hodheeloo kalaa kaag furan wuxuuhi mar aan la yaaliyo markaanu salaadii ka soo baxon maa dadkao tuban maca kuwii taarikiinta ahayoo tuban ayuunbaan ugu dul nimaadey haddana salaadaba soo tukanaynin ayuunbaan ugu nimaadaa dul tuban buuli iyo kuwii jumcaa ka soo baxay mar qura saacad gudaheed baa wix baa lagu laastaa buuli halka kuwii kale ilaa casarka iyo maqribkaba ay la gaarayaan yacni haddii waxay diintu ina faraysa la tijaabiyo sida lagu dhaqmo wax la yaab labaa la helaya fa in baa asaxa wa yukrahu laakiin waa la karaahiyaystaa qabla alaadaani bacda zawaal mar haddii ay zawaalkii cadceeddii iilatay ase weli aan imaamka hortiisii laga dhawaaqin ayadana waa la karaahiyaystaa maxaa yeeley wakhtigii waajibitaanka ayaa soo galay ay waajibaysee dhawaaqiina waa ku hayaa marka inaad ismashquulisood markaa wax kale aad ku jeesatahay waxay kaa noqonaysaa markaas xaaraan bay kaa noqonaysaa wallahu aclam faslun hada fasilun wuxuu fasalkana u guntay wixii jumcada lagu gaadhayey iyo wixii haddii masalan imaamkii oo kale ay salaaddii wax ka noqoto bal waxa uu yeelaya dadna uu tukinayo man adraka qofka gaadha rukuuca haaniyati ragcadda labaad rukuucdeeda adraka aljumucati wuu haleelay fa yusallii waxaan u tukanaya bacda salaami alimaami imaamku intuu salaam naqsayay dabadeed ragcatan buu tukanayaa wa in adrakahu hadduu ku soo gaadho bacdahu rukuucda labaad ee imaamka dabadii faatathu way ka tagtay oo fa yutimu wuxuu dhammaystirayaa bacda salaamihi salaamtiisa kadib duhran buu dhammaystiraya arbacan afar ragcadood buu dhammaystiraya walasaxu asaxna waxa weeye annahu yanwii fi iqtidaa'ihi aljumucata jumco ayuu niyoonayaa waxa uu leeyahay sheekhu man adraka qofka imaamkii jumcada la soo gaadha rukuuca haaniya rukuuca ragcati haaniya ragcaddii labaad iyadoo la rukuucsan yahay buu yimi waana rukuuc imaamka u xisaabsanoo masala qof muxditoo weysan oo kale ma aha adraka aljumucata jumcadii waa uu haleelay waxay u daliishadeen xadiis uu warinaya nisaa'i uu warinayo man adraka min salaati ljumucati ragcatan faqad adraka salaa qofka ragcaddii salaaddii jumcada ragcad ka soo gaadha salaaddii wuu haleelay jumco marka la yidhaahdo waxaa la yidhi waa shaad laakiin maxfuudku waxa weeye man adraka rakcatan min asalaa man adraka rakcatan min asalaa taasaa maxfuuda laakiin salaatljumca in la yidhaha waa shaad baa lagu tilmaamay iyo riwaayo kale oo ibnu maaja isagana warinaya sanadkeenuu saxiix yahay man adraka min aljumcati rakcatan falyusal ilayha ukhra tu kale say falyudif ilayha ukhra tu kale un ha u geey mar hadduu rakcad soo gaadhay tu labaad un ha ku dara jumcii waa soo gaadhay fayusallii dabeedna wuxuu tukanayaa bacda salaami bacda salaami alimaami imaamku intuu salaam naqsiyay dabeed ragcatan ayuu markaa tukanayaa dee ragcadunba u dhiman wa hadduu imaamka ilaa intuu ka salaam naqsanayay la joogay wain adrakahu hadduuse imaamkii soo gaadho bacdahu intuu rukuucdii labaad rukuucay dabadeed oo ictidaalkii sujuudiya buu ku soo gaadhay faatathu jumcadaasi way ka tagtay fayutimu wuxuu dhammaystirayaa bacda salaamihi imaamkii intuu salaamnaqsay dabeed duhran buu arbacan afartii ragcadood dhammaystiraya isagoo niyo cusub la imanin jumcadii waa dhaaftay walasaxu anahu yanwii fi iqtidaa'ihi aljumca waxaanu leeyahay asax waxa weeye qofkaa rukuucdii labaad dabadeed imaamka ugu yimi wuxuu niyoonayaa xidhashada uu ku xidhanaya aljumca buu niyoonayaa duhurna hadhow wuu tukanayaa marka waxay leeyihiin nawaa lima laa sallaa wa sallaa lima laa nawaa wuxuu niyoonaya waxaanu tukanayni dee duhur buu tukanayaa waxaanu niyeeyey waxaanu tukanayni iminka jumco ayuu niyoonaya jumcana ma tukanayo dee duhur buu hadhowta tukanaya hadhowna wuxuu tukanaya waxaanu niyoonin sidaasuu markaas yeelaya culimada qaar baa qowl kale ayaa jiro markaa isagu leh maye duhur ayuu niyoonaya yomi duhra liannahaa alati yafcaluhaa ta uu samaynayaa waa iyada marka taa uu samaynaya un ha niyoodo waxba yaaba iminka markaa jumco aanu tukanayno o dhaaftay u ogyahay ba inay dhaaftay waxba yuu niyoonini ha iska niyoodo un duhur un ha iska niyooyo waidaa kharaja alimaamu markaa inoogu joogo wallahu aclam